xildhibaan daahir amiin jeeso oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa beenaaliya dhulboobe ku tilmaamay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxmuud xil uu daahir waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa wax uu dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalk kaasoo dowladdiisu xilligan wajahaysa gabadhacleen siyaasadeed daahir waxa uu sheegay inuu ogyahay xasan sheekh inaanu dib loo dooran doonin sidaas darteed uu qaatay qorsha inuu boobo wax weliba dhulalka caamka an xaraasho xasan dibdibba xilliguu ma soo dooranaya jeebka buuxso wax walba xaraash dadka been u sheeg fiir madaxweyne dhahaayo doorasho qof iyo cod ahaan rabaa oo dadkana barakacinaya ii kaadi oo dadka barakacinaya run may tahay sidoo kale mar uu tilmaamay waxa uu xasan sheekh beenaale ku yahay ayuu sheegay in horey uu sheegay in etoobiya tahay cadoga soomaaliya haddana la arkayo isagoo marxabeynaya ra-iisul wasaaraha etoobiya ee biyi axmed kaasoo garoonka diyaaradaha adisababa ay ku soo dhoweeyeen qaar ka mid a ciidamada etoobiya ugu talagashay inay ku babto badda soomaaliya waxaan la arkaya isagoo u dhul caddeynaya ciidankan xasan marka haddaan idhaaho beenuu shacabka u sheegay kow laba saddex afar shanaan dhihi karaa waxaa ka mid a inuu yidhi etoobiya cadow aan nahay inay cadow ahayn wuxuu uuna tusay asigoona dadka soomaaliya la hadlin kaligiis cod lama noqonin shacabkaa cod la noqday waa inaad shacabka la hadlaa ka hor intaadan tegin oo qanciyaa asigoo waxaan aragnay oo cadowgii koowaad hab siinaya shacabka naxtintayn laxeen ilaa iyo hadda war ay sheegaan ay laayihin aniga daahir intaan ka hadlayn waxaan ku yidhi asaaba lafihiisa khatar ay galeen ninkii shalay cadowga koowaad ku sheegaya markaas u tegay raashinkii aska cuna haddii lagu sameeyo lix bilooda dhab lagu yidhahda ka war ka soo gudub etoobiya meel shir jiraa'id intay ku qabatay ay tiri m o u waa ka baxay ay tiri marag aawa ninkii noo ballan qaaday ee weliyul axdiga aan ummadda soomaaliyeed ugu dhignay ee noo ballan qaaday iyadoona meel fagaaro ah aanan ku sheegin oon dhihin waan ka baxay aanan dhihin la kulmi mahaydi intay aad xaggee aad si kastaba ahaatee khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ayaa u muuqda inuu gaaray meeshii ugu sarraysay waxaana madaxda villa soomaaliya lagu eedanaya inay lacago ka samaynayaan dulalkii ay ka boobeen shacabka reer muqdisho ay u adeegsanayso qabanqaabada doorashooyin ku sheegyo siyaasadeed iyadoona haatan wajahaysa cadaadisyo xoogan uga imaanaya xildhibaanada mucaarka kuwa xukuumadda uu majara u hayo xasan sheekh